bsmi illaahi اraxman اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahu wslama cla nabiyina muxamedi wcla aalihi wasaxbihi waslama ajmaciin ama bacdu waxaan soo haynay kitaabkii risaalat latiifat jaamicat fi usuuli اlfiqhi اlmuhima lilcalaamah cabdiraxman bni naasir asicdiy raximah llahu tacaala wuxuu ka soo hadlay faqradii ugu dambeysana ay ku saabsanayd oo uu yidhi wa akharu alaxkaami almuhima axkaamta muhimka ah akharkeeda ama badankeed tajtamicu calayha aladilatu alarbaca adilada fiqiga oo ku salaysan yahay inay afar tahay buu soo sheegay alkitaabu waalsunnatu waalijmaacu waalqiyaas laba inay asal yihiin kitaabka iyo sunnada inay asal yihiin labadan kalena ay ku dhisan yihiin asalkaas oo ay u laabanayaan mid kastaana adiladeeda waa soo sheegnay oo kitaabka ilaahay in la raacee lagu dhogay la qabsado waa wax alla uuba usoo dejiyey oo kutubta ilaahay wuxuu usoo dejiyey in lagu tadaburo macaanideeda la fahmo laguna dhaqmo sidaasi la eg yacnii sunnada nebigana waa kasoo hadalnoo alla inuu amray rasuulka caleyhi salaatu wasalaam in la adeeco ninkii rasuulka adeecana uu la mid yahay axad alla adeecayo kale man yudic rasuula faqad ataaca allah dhinaca kalena ijmaacuna waman yushaaqiq irasuula min bacdi ma tabayana lahu lhudaa waytabic gayra sabiili lmu'miniina nuwalihi maa tawalaa wanuslihi jahannam wasaa'at masiira ijmaacuna waxaa weeyaan waxa ay fuqahada mujtahidiinta ah ay ku ijmaacaan xukunka ay ku ijmaacaan ee ku saabsan dhacdo sharci ah dhacdo sharciga oo yacnii nebiga kadib timid ee markaa ay intay fiiriyeen ay ku ijmaaceen fadwadooda ama hadalka ay ka odhanayaan yacnii ay isku mid noqday ay ku ijmaaceen ay weeyaan ijmaacu marka wax caamada ku ijmaacday wax ictibaar ma laha dadka ijmaacay waa inay mujtahidiin ay yihiin waxa ay ka ijmaacayaanna waa wax yacnii bacda nebi yimid oo yacnii xaaditho ama dhacdo nebiga gadaashiis timid weeyaan waxa ay ka ijmaacayaan ee ma ahan yacnii hadday xaadithadu xilliga rasuulka dhacdo dee sunnadii baaba loo celinaya nabiga caleyhi salaatu wassalaam ayb marka hadday culama inay ijmaacaanna waa muhimo haddaan ijmaacii marka khilaaf haddii uu yimaado oo faqiih muctabara oo mujtahid muctabara haddii uu ku khilaafo mas'alada mas'alada waxay noqonaysaa mas'ala khilaafiya bay noqonaysaa ay sidaa ku noqonaysaa sidaa darteed marka ijmaacii isaguna waa kaasaa in badanna waxaa dhacdo in ijmaaca sheegashada ijmaaca la sheegtaa wax sahlan ma aha sababto ah waa natiijo timaado marka qofka uu baxhi dheer sameeyo kadib ayuu garan karaa waxaan in ijmac ku guntamay iyo in kale walidaalika imaam axmed waxaa laga wariyey inuu dhihi jiray man iddaca alijmaaca faqad kadab qofkii ijmaac sheegto been buu sheegay wamaa yudriihi lacala annaasa ikhtalafuu maxaa ogeysiiyey inay dadka iskhilaafeen oo ay masaladaa isku khilaafeen imaamu shaaficina badanaa wuxuu isticmaalaa masaa-isha noocaa markuu rabo inuu ka hadlo laa aclamu fiiha mukhaalifan mas'aladan aniga qof mukhaalifa sidaan khilaafsan ma ogi buu leey cilmigiisa u celinaya nacam marka hadday a'immadii waaweyneyd ay sidaas ahaayeen dadkan hadda joogana sidaa sidaasoo kalea laga rabaa nacam oo qofku inuu yidhaahdo waxaan waa lagu ijmaacay waxay ka waxay yacni waxaa ka waxaa ka fiican inuu yidhaahdo aniga wax khilaafay ma ogi oo hadhow marka cilmigiisa u celiyo waxa kan nacam ijmaacuna dabcan ijmaacii salafku aadou mundabit u yahay nacam oo caqiida alwaasitiya sheikhulislaam ibnu taymiya waa ku sheegaa iyada taa laftirkeeda marka calaa kullin ijmaacu marka wuxuu u baahan yahay ta'ani aada iyo aada u fara badan iyo iyo wuxuu u baahan yahay yacni deganaan sidaas la eg yacni waxaad arkaysaa bacd alculamaa iyagu istilaaxooda in la fahmaa waa muhim waxaa dhici karta mas'alada oo hal mujtahid khilaaf ka keenay ama labo ayagu ijmaacay u yaqaanaan imaamu dabari oo kale ibnu jariir dabari waxaa weeyaan haddii mas'alada hal nin keliya uu dhinac maray inta kalena culammadu ay dhinac maraan mujtahidiinta hal mujtahidna dhinac kale mara isaga agtiisa waxaa badan inuu cabir itifaaq ama ijmaac inuu xikaayoodo isaga iyo culamo kaleo sidaasoo kalena waa jirtaa waxaa kaloo iyadan in la ogaado u baahan alimaamu nawowi raximahullah marar badan marka uu yidhahdo ajmaca ajmaca ahlulcilmi ama waxaa laga yaaba inuu dhaho ijmaac oo kale inuu sheego ama waxaas waa laysku waafaqay oo kale ee uu u jeedo cala almadhab marka ay fi yacni mujtahidii almadhab inuu ujeedo madhabka shaaficiga mujtahidiintiisa calaa kullin mid kasta de qariinada agtaalla iyo waxyaabahaas oo dhan in lagu fiiriyo ayuu u baahan yahay kutubna waa laga alifay ijmaaco alimaam ibnu waxaa wax ka alifay ibnulmundir raximahullah kitaab la yiraahdo wuxuu alifay abubakr ibnulmundir alijmac kitaab la yiraahdo khilaafka iyana kutubuu ka alifo awsadka iyo ayuu ka alifay alawsad oo masaa-isha fuqahada isku khilaafeen iyo aqwaasha ay ku tageen iyo iyuu kaga waramaa ijmaca waxaa ka alifay ibnu lqaطaani alfasi kitaab la yirahdo aliqnaac fi masaa'il alijmac la yiraahdo ilaa yani isagoo dhowr mujalada daabacan isagoo labaana waayani waxaana waa jira yani laba mujalada isagoo ka badanna waa jira afa ilaa afar mujalada muxaqaqa ayb kutub iyo yani ahlu cilmi fara badan oo kalena waxbay ka alifeen marka meelahaasaan joognayo sheekhu marka wuxuu yidhi daliilka kalena de waa qiyaaska afartaa marku kasoo warramayba wuxuu yidhi wa akharu laxkaami axkaamta badankeed almuhimati axkaamta muhimkaa badankeed tajtamicu calayha waxaa ku kulanto dusheeda aladilatu alarbacatu afarta daliilba way ku kulmaan ayb tadullu calayha waxaa tuso nusuusulkitaabi kitaabka nusuustiisa wa sunnati iyo sunnada wa yujmicu calayha alculamaau culimadana way ku ijmaacaan yani ajmaca weeyaan asalka ficilka nacam culimadana way ku ijmaacaan oo waxaa lele ajmaca ahlulcilmi baa lele wayujmicu way ku ijmaacayaan wy marka alayhi kaa korkee calayha mas'alada korkeeda alculamaau culimada way ku ijmaacayaan wayadullu calayha alqiyaasu qiyaaskuna waa tusayaa asaxiixu saxiixa ah qiyaaska saxiixa ah sababta waa maxay limaa fiiha waxa ku sugan dhexdeeda darteed min almanaafici nafci waalmasaalixi iyo masaalixda ku sugan dhexdeeda daraaddeed yani masalada haddii nafcigeedu badan yahay maslaxadeedu aad u badan tahay kitaabkaa tusaayo sunnadaa tusayso ijmaacaa tusayo qiyaaskaa tusaayo nacam saxiix ah soo ma garanin ama masalada dhanka kale ka fiiriyo dhibkeeda aad u weyn masalada dhibkeeda aada u weyn yahay waxaa tusaya dabcan xumaanteeda iyo iska reebitaankeeda kitaabka sunnada ijmaaca iyo qiyaaska walidaalika tawxiidka iyo shirkiga keliya aan tusaale usoo kala qaadano tawxiidka yacni wanaagiisa iyo amarkiisa iyo waxaa ku kulmay kitaabkii waa tusay sunnadii nebigana waa tustay ijmaaciina waa tusay ee qiyaaska saxiixana waa keenayaa nacam soo ma garanin dhinaca kale shirkiga qubxigiisa kitaabkaa tusay waxaa tusaya sunnada ijmaacaa tusaaya qiyaaska saxiixana waa tusaya waa kaa marka wayadullu calayha alqiyaasu saxiixu baa tusaya limaa fiiha waxa ku sugan darteed dhexdeedu min almanaafici waalmasaalixi manaafic iyo masaalix in kaanat haddii ay tahay waxaa masaladaasi ma'muuran bihaa tu laysfaray wa min almadaari iyo yacnii waxa ku sugan oo dhibaato ah in kaanat hadday tahay manhiyan canhaa mid layska reebay markaasuu sheekhu waxa uu yihi masaa-isha marka ummahaatu lmasaa'il idan marka afarta daliil baa ku kulmo waalqaliilu min alaxkaami wax yar oo axkaamta ka midana yatanaasacu fiiha alculamaau culimada ayaa ku doodaan wax yar oo masaa-isha ka midana culimmadu way isku khilaafaan oo marka waxaa weeyaan masaa-isha khilaafka uu ka imaanayaa waxaa ka iyo kuwa aan afarta adiladu ay aad u cadaynayso waxaa badan kuwa adiladu cadaynayso waalqaliilu min alaxkaami wax yaroo axkaamta ka midana yatanaasacu fiiha alculamaau culimada ayaa ku doodo wa aqrabuhum marka way isku khilaafayaan culimmada sidaa darteed marka hadda dadku sheekhu feeri sida uu u cabirayo laakiin dadka caamada ama in badanoo iyagu mutacaalimiin iska ah waxay moodaan yacni masaa-isha khilaafiga inay fara badan tahay nacam xataa diinkiiba ilaa ay ka dhigaanba mas'alo walba in laysku khilaafsan yahay maxaa yeeley cindahum iyagu maalan wuxuu kuleeyahay tawxiidka waa laysku khilaafsan yahay hadaad dhinac kasta u kacdo tawxiid alle in cibaadada lagu mideeyo de dad muslimiina khilaaf ka keeno u kuleeyahay kuwaan dad muslimiina khilaaf ka keeno walidaalika marka khilaaf kastaa muctabar oo umaleeya maya sheekhu wuxuu ka hadlaya waxaa weeyaan khilaafka muctabarka ah waa yaryahay khilaafka haddaanu muctabarba ahaynba meesha mabe oolayaba sidiisaba nacam ka anamaa waxaan jirin oo kale ayaa laga soo qaadaya waalqaliilu wax yaroo min alaxkaami axkaamta ka mid a yatanaasacu fiiha alculamaau culimada ayaa ku doodeyso wa aqrabuhum kan ugu dhowaanshada badan ila asawaabi xagga sawaabka midka ugu dhowaanshada badanna fiiha masaa-ishan dhexdeeda man axsana waa man axad weeyaan axsana wanaajiyey oo aada u hagaajiya raddahaa celinteeda masaa-ishan la celiyo ilaa hadihi lusuuli alarbacati afartan usuul u celinteeda yani ahlu cilmigii wax yaroo masaa-isha kamida isku khilaafayaan laakiin yaa ugu wanaagsan oo xaqa ugu dhowaansho badnaanayo waxaa ugu dhowaansho badnaanayo sida ay ugu kala celiyaan afartan asal ayb oo dadkii ahlu cilmiga marka laba nin oo ahlu cilmi mas'ale ay isku khilaafto dee ninna mas'alada adiladeedu soo bandhigayaa kitaabkiiba u celinaya sunnadiiba u celinaya ijmaaciiba u waxaan u jeedaa yani qiyaaskii saxiixa ahaabuu la imaanayaa wamaa ilaa dalika nacam oo wixiisu waxaa weeyaan hadba say afartan ugu kala dhow yihiinay xaqa ugu kala dhow yihiin sidaa weeyaan ninna hadda meel waxaa laga yaabaa inuu meel aada u fog wax ka garaaco nacam oo ibn ibnu kathiir raximahu llahu tacaala mararkaasoo kale iyo waxaa tafsiirkiisa ku badan markau qowl gariib ah oo kale qof aada uga fog yacni sawaabka marka uu arko ama uu keeno inuu yidhaahdo fulanun abcad annujca nacam foofka waa fogeeyey nacam meel aan dhoweyn buu foof iyo yacni u aaday so ma garan marka dadka in marka tan lagu qiimeeyo wayaan kahrada lagu qiimeyn maayo nacam oo meeshaanay culimmada u badan tahay keliya ma aha ictibaar ma laha ee midda kale lagu yacni sheikh mucayana yacni dadka lagu qiimeyn maayo da dadkii lagu qiimeyn maayo waxaasoo dhan waxaa ka adag xaqa in la garto dabadeed dadka xaqa wata waa la fahmayaa markaas marka nin walba wax baro adaa waxaad garanaysaa marka afartan sida loogu kala dhow yahay waad garan karaysaa markaas ayb oo dalabulcilmiga ku dadaal faslun fi lkitaabi wasunnati wadalaalatihimaa naam ama wadalaalatuhumaa kitaabka iyo sunnada ayuu fasalkan ka hadlayaa iyo dalaaladooda ayuu fii dalaalatihimaa ama alkitaabu kitaabkiibuu ka bilaabay waxau yidhi ama alkitaabu kitaabku fa huwa hada alqur'aanu alcadiim waa qur'aankan weyn kalaamu rabbi alcaalamiin rabulcaalamiin warkiisii weeyaan nasala waxaa la soo degay bihi isaga alruuxu alamiin jibriil baa la soo degay calaa qalbi muxamedin muxamed qalbigiisa dushiisa ayuukusoayuu kula soo degay oo ku dejiyey rasuulillaahi sala allahu caleyh waalihi wasalam liyakuuna si uu u ahaado min almundiriina kuwa digo si uu uga mid ahaado bilisaanin buu kula soo degay carabiyin ama bilisaanin kuwa ku digo lisaan carabiyin carabi loo nisbeeya mubiinin cad linnaasi dadka uu u digo kaafatan dhammaantood fii kulli maa shay dhammaantiisna uu u sheego yaxtaajuuna ileyhi ay u baahan yihiin ay u baahanayaan oo min masaalixi diinihim wa dunyaahum ee ku saabsan masaalixdooda diin iyo masaalixdooda adduunyo wa huwa qur-aanku almaqru'u waa midka lagu aqrinayo bilalsinati carabyada almaktuubu lagu qorayo fi lmasaaxifi masaaxifta almaxfuudu lagu xifdinayo fi suduuri laabaha alladii kaas oo laa ya'tiihi lbaatilu baatil aan la imaanaynin min beyni yadayhi hortiisa walaa min khalfihi laa ya'tiihi lbaatilu baatil ounan imaanaynin min beyni yadayhi hortiisa walaa min khalfihi gadaashiisana aan uga imaanaynin tanziilun ay munazalun weeyaan isagu mid lasoo daadejiyey min xakiimin laga soo daadejiyey alla xikmad badan oo falsan xamiidin oo maxmuudin la mahadiyo sheekhu marka kitaabka inuu caddeeyo ku dheeraaday kitaabka hadda caddayn badan uma baahno qur-aankii dadkii mu'miniinta ahaa xilliga asxaabtii rasuulka iyo taabiciintii iyo dadkii w ahlu khayrka ah way garanayeen nacam laakiin in sidaan loo tacriifiyey waxaa keenaysaa waxa ay tahay ummaddaani mushkilada qabsatay baa waxaa ka mid ah masdarkii ugu horreeyey ay wax ka qaadanayeen oo diinkooda ay ku dhisayeen waxa uu yahay bay isku khilaafeen mushkilada timidba weeyaan marka laakiinse dadka ahlu qiblada iskuma khilaafine waxaan ujeedaa dadka ahlu sunnada iskuma aanay khilaafine waa khilaaf aan muctabar ahayn nacam oo wax uu yahay aan jirin ayb sidaa darteed marka qur-aanka inuu tacriifiyo taasaa ka keentay masaladan qur-aankana marka laga hadlaayo allah subxaanahu watacaala waxaa ka dhalanayso alla maadaama uu qur-aankii ku hadlay oo sifa min sifaat illaahi hadalka allana uu yahay taa marka waxaa laga garanayaa makhluuq inaan la dhihi karin maxaa yeeley alla iyo tilmaamihiisuba wax makhluuq lagu sheegi kara maba ahaba nacam sidaa darteed marka faahfaahinta masaa-ishaana de waxaa iska leh cilmul caqaa'idka looga waramaa meelo badan iyo kutub kalena waa uga soo waranay oo caqaa'idka markaa lagu daraaseynayo isku soo duuduub qur-aanku muxuu yahay alqur'aanu kalaamu ullahi hayru makhluuq qur-aanka waa kalaamkii ilaahay oo aan makhluuq ahayn ilaahay baa ku hadlay waxyan asoo waxy ah jibriil bu ayaa ayuu ayuu ayuu kula hadlay jibriilna marka waa soo qaaday nebi maxamed ayuu baray marka sala allahu caleyh waalihi wasalam ilaahayna waa hadlaa oo sifaadkiisay ka mid tahay rabbi inuu hadlo hadalkiisana hadal nafsi ah waayo odhan mayno oo hadalka nafsiga waxaa weeyan waa waxa qofka naftiisa iskula sheek sheekaysanayo oo aan bannaanka usoo baxaynin sidaa maha ilaahay hadalkiisa waa la maqlay muusaa maqlay oo waxaa maqlay jibriil aakhira marka la tagana dadkao dhan baa maqlayaan nacam sida xadiidkii bukhaari ee kusaabsankusugnaa oo ahaa waxa la maqlaayana waa sawd sawd waxaan sawd ahayn lama maqli karo sawdka allana ma shubahu sawtu lmakhluuqiin sida imaamu albukhaari khalqu afcaali lcibaadka uu ku tilmaamay marka waxyaabaha marka mujahmiyada iyo muctasilada iyo ashaaciradaba xaqa waa ag mareen laakiin ashaacirada meeshan waxaa weeyaan qadamuu rijlan wa akharuu ukhraa lug bay soo hormariyeen mid mid kalena gadaal bay dhigeen markaasay war aan war qaab daran bay ku hadleen hadalkooda wuxuu isugu soo biyo shubanayaa in alqur-aanu makhluuq buu isugu soo biyo shubanaya qur-aanku waa makhluuq ayuu isugu soo biyo shubanayaa laakiin xeeladaysi fara badan bay la imaadeen nacam ayb oo marka qur-aan la yiraahdo war qur-aanka an dadku ay isku hayaanba waxaa weeyaan waa midkan musxafka ku qoran waa maxay hadaad tiraahdeed waxaan musxafka ku qoran kalaamullahi ma yihiin ma ahan buu kuleeyahay nacam haddii waa yihiin uu yidhaahdana calaa wajhi lmajaazi u yihiin buu kuleeyahay nacam marka taasoo dhan marka waxaa weeyaan waa khalad oo wuxuu kuleeyahay kalaamullaahi waxaa la dhahayaa un waa musxafka maxaa ku yaal cibaara can kalaamillahi hadalkii alle yaa laga soo tarjamay oo ayagu waxay qabaan kalaamku laba sifa ayuu iska iska saaran yahay sifo waxa ay tahay horta awalan kalaamullaahi waxaa weeyaan sifo qaa'imun binafsihi alla nafsadiisao kalaamka ku qumay oo bimacnaa waxa hadlayaa waa allah subxaana wa tacaala soo ma garanin waxaa kaloo la xiriirto sifa ficliyana waayahay oo alla markuu doono hadlaa mashiicadiisay ku xiran tahay ashaaciradii marka sifa ficliya inuu kalaamku yahay waa diideen ayaga waa wax nafta ku jira oo aan soo baxaynin saasay ku gaabsadeen muctasiladuna sifa ficliya inuu yahay waa ogolaadeen laakiin in daatadiisa kalaamka uu ku qumay waa diideen oo waxay leeyihiin ilaahay markuu rabo inuu hadlo markuu doono geed buu ku abuurayaa hadalkiisa ama meel kale geedda hadlayso ta iyaguna wuxuuda waa iska khulfun min alkalaam calaa kulli xaal caqaa'idkaana iskale laakiin hadalka ashaacirada waxaa la yidhi tasawuruhu kaafin in yani hadalka ashaacirada in la tasawuro yaa wuxuu ku filan yahay raddigiisa kaafin fii raddihi walidalika ibraahim albayjuuri burdaha iyo marku sharxayo kale qur-aanka laba waayuu leeyahy mid lagu dhawaaqee aan akhrino annaga iyo mid ilaahay nafsadiisa ku jira kuleeyahy nacam kan ilaahay nafsadiisa ku jiraa de isagaa wax walba ka fadli badan laakiin midkaan la akrinaayo maadaama uu xaadith yahay nebigaa ka fadli badan buu leeyahay ta warkiisa muxuu noqonaa marka waa makhluuqun soomaa marka ila makhluuq nebigaa u fadli badan ma ogtahay naam walidalika marka tuxfatulmuriidka iyo haddaad eegtay iyo sharaxa burdaha iyo waad yaabaysaa nacam nimankaa wax ay ku qoreen taasaa marka waxay sababtay inay salafkuna aada uga hadlaan masaladan waa masale laysku imtixaanay xilligii ma'muun culamo xunxun ayaa ilaahay ku salladay oo nin la dhihi jiray axmed bin abi du-aad iyo rag lamida ayaa aad waxay ufaafiyeen waxay u faafin jireen qur-aanku waa makhluuq in la yidhaahdo sidaa darteed culimmada iyo sunnada waa lagu imtixaanay mixnada haddii la idlaaqo xilliga imaam axmedna almixna haddii la yidhaahdo macnaheedu waxaa weeyaan mixnadaas khalqulqur-aan laysku imtixaanayey kitaabna waa laga qoro xambal ayaa aruuriyey qisadaas mixnada oo imaam axmed iyo qabsatay waa loo xabisay waa loo garaacay raggii culimmada qaar waa loo dilayba nacam qaar waaba ay u dhinteenba ibraahim waxaa ka mid a buweydi iyaa kamid a tilmiidi shaafici iyo waxaa ka mid a abu nucaym ibn xamed alkhusaaci iyo ninkii kale isagana yacni iyo rag kaloo aada iyo aada u fara badan dadna risqigii baytulmaalka laga siinayo laga jaray masaladaa darteed qaalinimada kuwaa laga qaaday dad baa la xabisay waa loo dhibay ummad fara badan calaa kulli xaalin nacam masaladu marka masalo sahlan ma aha sidaa darteed culummadu warka waa ku badiyeen masaladan marka kutub caqiido uu ka maran yahana ma laha ama alkitaabu kitaabka fa huwa hada alqur'aanu alcadiim qur-aankan weyn weeyaan kalaamu rabbi alcaalamiin rabbulcaalamiin warkiisii weeyaan nazla bihi ruuxu lamiin ayaa la soo degay calaa qalbi muxamedin buu kusoo dejiyey sal allahu an rasuuli llahi sala allahu alayh wali wasalam liyakuuna si uu u ahaado min almundiriina kuwa digayo bilisaanin kuwa ku digaya liyakuuna si uu u ahaado min almundiriina kuwa digayo bilisaanin buu ugu soo dejiyey luqo carabiyin oo yani carabi loo nisbeeyey mubiinin cad linnaasi dadka si uu ugu digo kaafatan yacni linnaasi dadka xaggooda inuu u digo kaafatan ideylkood fii kulli maa shay dhammaantiisna uu u khabro u sheego yaxtaajuuna ileyhi ay u baahan yihiin min masaalixi diinihim wa dunyaahum diinkooda iyo dunyadooda masaalixda ku saabsan hadda qur-aanku mar walboo la akriyo qur-aan waa soo tacriifin hadda laakiin markaad adiga akrinaysa ma isbedelaha wax kale mau noqonayaa waa maya loox marka lagu qoro ma wax kale u noqonayaa maya qalbiga marka lagu xifdiyo la geliya ma wax kaloo noqonayaa maya qur-aan qur-aan u weeya nacam laakiin waxaa la kala saarayaa oo waxaa laleeyahay qur-aanka marka lagu dhawaaqayo ama aada akrinaysaba yani waxaa weya alqiraatu alqiraa'atu yani qiraa'ada hayru lmaqruu saasaa la dhahayaa qiraa'ada aada akrinaysa adiga waa ficilkaaga waay taas waa makhluuq waay laakiin maqru'a shayga la akrinaya marka muxuu noqonayaa waa waa waa sifa min sifaat illahi waa hayru makhluuq waxaad akrinaysa waa kalaamullahi weeyaan ujeedaa hayru makhluuq marka alqiraa'atu ayru hayru lmaqru' marka lale shayga la akrinaya maqru'a ah waxaa weeyaan waa kalaamullahi ma isbedelayo haddaad adiga akriso haddii cid kale akriso laakiin akrinta adaa adaa aday kaa imaanaysaa dabcan walidaalika addoonka waxaa la dhahayaa sawdkiisu waa quruxsan yahay sawdkiisu waa ma quruxsana laakiin qur-aanka waa quruxsan yahay waa xun yahay waa xun yahay ee la dhihi maayo soo ma garan saasaa bukhaarina uu tilmaamay calaa kulli taasuu marka sheekhu sheegayayo waxau yihi huwa almaqru'u waa mid la akriyaa bilalsinati carabyada kan lagu akrinayo wa qur-aankan aan kuu sheegayno waa midka carabyada lagu akriyo wa almaktuubu lagula qoro fi lmasaaxifi lagu qoro masaaxifta almaxfuudu lagu xifdiyo fi suduuri lagu xifdiyo bal huwa aayaatun bayinaatun fii suduuri aladiina uutuu lcilma aayaad waayo weli kama bixin wain axadu min almushrikiina istajaaraka faajirhu xataa yasmaca kalaam allahi imaam axmed wuxuu yihi miman yasmac hadduuna adiga markaad qur-aanka akrinaysa waxaa akrinaysa kalaamullahi haddaynan ahayn miman gaalka yow ka maqlayaa marka adi unbau kaa maqlaya alla kama maqlaayo ma ogtahay alladii kaas oo laa ya'tiihi lbaailu baail uunan imaanaynin min beyni yadayhi hor uusan uga imaanaynin walaa min khalfihi gadaalna uunan uga imaanaynin tanziilun huwa isagu munazalun weeyaan mid lasoo daadejiyay min xakiimin alla xakiimin xaggiisa xamiidin maxmuudin lama hadiyo wa ama sunnatu sunnada fa inahaa iyadu aqwaalu nabiyi sala allahu alayh waali wasalam nebiga aqwaashiisii weeyaan hadaladii rasuulka sala allahu alayh waali wasalam wa afcaaluhu nebiga ficiladiisa weeyaan wa taqriiraatuhu weeyaan waxyaabaha nebigu ou dadka u qiray hortiisa laga sameeyey ou qiray wa taqriiraatuhu qiraaladiisa cala al aqwaali aqwaasha dadka waxay ku hadlaan oo u qiray walafcaali afcaasha ou qiray taqriirkiisa afcaasha hortiisa ahaaday waaya marka sunnada marka laga hadlayo sunnada waa hadallada nebiga sala allahu alayh waali wasalam buu yidhi wax allaale wixii nebiga loo idaafeeya maa udiifa ila nabiy sal ly slam wixii nabiga loo tiiriyo ee ka ansaxay qowl ficil taqriir xaalad waxay doonta ahaato sunna marka lagu leey taasaa loo jeedaa hunaa marka sunna iyo manduub isku mid ma aha markaan sunna hadda waxaa laga wax allaale wixii nebiga loo tiiriyey waajibay noqon karaan manduubna waa noqon karaan waayahay halkan marka wuxuu yidhi fa inahaa aqwaalu nabiyi sala allahu alayh ali wasalam nabiga wararkiisii waay wa afcaaluhu afcaashiisii weeyaan ficilka rasuulka marka laga hadlayo afcaasha rasuulka dhowr baa loo qaybiyaa ficiladiisa mid waa jibilli jibilli waxaa la yidhaahdaa waa mid yacni ficil khilqi oo iska daruuri ah weeyaan mathalan yacni waxaa weeyaan habka uu nebigu u samaysan yahay oo kale isaga saabsan ama waxaa weeyaan nebigu inuu hurdo inuu xaajo guto inuu wax cuno oo kale afcaalaha noocaas oo kale oo iska jibilliga ah dee taa nebiga loogama daydo sala allahu alayh ali wasalam nebigu waxbuu cuni jiray anna waxbaan cunayaa ma dhehaysid laakiin wasfigeeda afcaasha jibilliga habka uu u sameeyey nebiga waa loogaga dayanaa taas iyada oo mathalan nebiga inuu xaajo guto waa iska ficil jibilli ah waa qof walbaa taas waa daruuriyayba ku tahay laakiin habka uu u sameeyey sunnay noqonaysaa oo walidaalika waata baabu qadaa'i alxaaja kutubaha xadiidka a ku arkaysa soo ma garanin ficilka jibilligaa wasfiga oo u sameeyaa sunno a nacam ee isaga sunno noqon maayo ficilka jibilliga waaba ku qasbantahay adiga moogtaha taas ayib wixii waxaa soo haray nebiga oo u sameeyey tawaafuq waxyaabaha qaarkoodna tawaafuq buu u sameeyey waxay tahay ficilkaas iyo waxaa iswaafaqay waqtiga ama goobta ee hadda cibaado kagama dan lahayn rasuulka sala alla ly slam taas nebiga in looga daydaa waa iska mubaax laakiin ma ahan yacni sunno ma aha mathalan nebigoo safar ku jira kaadi baa qabatay meel bau ku kaadiyey amase meel bau degay rasuulka sal alla ly slam siduu safar buu u socday meel bau degay meeshaas in la degaa marka xukunkeeda muxuu noqonaa xukunkeeda meeshaas in la degaa wuxuu noqonayaa inay iska bannaan tahay laakiin sunno ma ahan hadda oo maxaa yeele nebigu meeshaas uma degin cibaado ahaan isagaa caddayn lahaa hadda u degin laakiin waa dhici kartaa mararka qaarkood saddan lidariica in loo diido meelahaasoo kale in la dego sadan lidariica maxaa loo jeedaa haddii dadka looga baqayo inay meeshaas marka dambe ayba macno gaara u sameeyaan oy barakaystaan haddii looga baqaya in la joojiyo waa waana cumar siiradiisii cumar ibnu khadaab radia allahu canhu geeddii nebiga uu kula mubaayacooday asxaabta rasuulka ee ahayd allana qur-aanka uu ku sheego laqad radia allahu cani almu'miniina id yubaayicuunaka taxta shajara dad u qasdaayuu arkay markaasuu geeddii cumar riwaayo waxay leedahay waa jaray geeddii in la jara ayuu amray maxaa idinku dhacay buu yidhi dadkiini ummadihii hore waxay ku halaagsameen aathaarta ambiyadooday raacraacaan soo ma garanin mar kalena masaajid bau arkay dadka ula qasdeen waa maxa meesha nebigaa ku tukadaa la yiri baa la yidhi markaasuu wuxuu yidhi cumar radia allahu canhu war waxa uu yidhi ninkay salaad ku qabatana ha ku tukado kaynan ku qabanina ha socdo buu yidhi nacam markaasuu aharkan sheegay waana saxiix aharkan cumar ka ansaxay radia allahu canhu sidaa daraaddeed marka waxaa weeyaan waa ficil iska mubaaxa kaasoo kale ma ahan laakiin in yacni calaa hada alwajhiyaana ibnu cumar lagu xambaaray inuu u sameey jiray saxaabada ibnu cumar baa ficilkaasoo kale ku dayashadaasoo kale sameey jiray amaa akaabiru saxaaba ma samayn jirin taasoo kale ficilka noociisa kale waxaa weeyaan waa ficil cibaado uu nebigu u sameeyey calaa wajhi taqarub taqarub wixii uu u sameeyaa de waxaa weeyaan haddaan isaga ounan khaas u ahayn waa lagu dayanayaa fiirso ficilka uu calaa wajhi taqarub u sameeyey nebiga hadduunan gaar u ahayn khusuusiyadu daliilab ayaa ku cadaynaya waxa nebiga gaarka u ah ficilka haddii nebigu ounan gaar u ahayn cibaado ahaanna nebigu u sameeyey waa looga dayanaa rasuulka sal ll ly slam waajib ma noqonayaa laakiin ficilkaas mase waajib ma noqonayo mas'ale laga hadlo wa ficilkaas waxaa la leeyahay laba u kala qaado ma shay mutlaqa oo kitaabka ou itlaaqay inuu bayaan u yahay shay kitaabku amarkiisa shay amarkiisa kitaabka lagu itlaaqay ee si duduuba loogu sheegay mujmal ahaan loogu sheegay haddii ficilka nebiga uu bayaaninayo waajib uu noqonaa ficilkaas matalan wa aqiimu salaa oo kale salaada ooga habkii nebiga marka salaada uu u oogayo oo u sameeya ficilka uu sameeya waajib bau noqonaya fi salaati ilaa sunnanimadiisa wax caddeynaya marka in wax sunno ka dhigaya marka in la hayo un mooyaane waxaa lamida sidoo kale xajkii oo kale oo wuxuu yidhi nabiga khuduu canii manaasikakum amaruu bi manaasigtiina iga qaata buu yidhi camaashiina ficil kastoo xajka uu ku sameeya rasuulku waajib baa loo qaadanaya ilaa daliil in loo helo mooyaane inuu sunno yahay soo ma garan haddii marka qowl amar amar qowli ah haddii uu cuskan yahay ficilkan ee uu bayaan u yahay waajib uu noqona haddii kalena waajib bimujarad ilficli waajib lagama qaato isaga saa u ogow nebiga ficilkan wou sameeyey waa mashruuc cibaad ahaan buu u sameeyey laakiin xukunkiisu inuu waajib yahay ma laga qaadanayo ilaa inuu bayaan u yahay amar la ijmaaliyey ayb arrin marka iska waadixa weeyaan taas oo kale marka adu afcaashii marka waxaa kaloo baabkan ficilka soo gelaya afcaasha rasuulka waxaa la yidhaahdo turuugta turuugta aturuug turuugtu waxaa weeyaan wixii nebigu uu ka tegay tarkigu waa ficil sida uu dhihi uu yidhi yani cabdullahi bn alxaaj maraaqi sacuudka waalkafu ficlun fii saxiixi lmadhabi ka tegistu shayga qofku inuu wax ka tagaa waa ficil buu yidhi fii saxiixi lmadhabi inay ficil tahayna tarkiga uu ficil yahayna qur-aankaa laga qaadanaya lowlaa yanhaahum alrabbaaniyuuna waalaxbaaru can qowlihim alithma waaklihim alsuxt labi'sa maa kaanuu yasnacuun buu ilaahi hadday ka reebi lahaayeen maxay uga reebi waayeen rabbaaniyiintii iyo axbaartii culamaa ulyahuud dadkan hadalkooda xun dembiga ay ku hadlayaan xaaraanta ay cunayaan maxay uga reebi waayeen markaasaa waxaa la yidhi ka reebis la-aantii ma ogta inay ka reebaan xumaanta inay ka reebaan bay ka tageen tegidoodii baa waxaa marka alla uu ku sheegay waxa uu ku sheegay labi'sa maa kaanuu yasnacuun labi'sa maa kaanuu yasnacuun sunciyaa laga cabiray kaanuu laa yatanaahawna can munkarin facaluuhu labi'sa maa kaanuu yafcaluun ayaa meeshaasna leeyahy markii masaajidka ay dhisayeen saxaabada waxay dhaheen lain qacadnaa wannabiyu yacmalu haddaan iska fadhiisanno annaga nebigiina uu shaqaynayo wadalika fadalika mina alcamalu lmudallilu nacam alla ilahi waxay yidhaahdeen kaasi waa camal wax dhumiyo oo qofkiisa yacni dhuminayo baadiyeynayo nacam fadalika alcamalu waa maxalushaahid alcamal ayaa leeyahy marka taa waxay kutusaysaa tarkiguna marka waa ficil marka afcaalu rasuul marka lagu yidhaahdo waxaa soo gelaya wixii nebigu ou ka tegey laakiin laba shardi nebigu wixii uu ka tegey ee baahidii keeni lahaydna ay joogto qaa'im tahay wax ka manciyo maanic u diidayna ounan jirin maca qiyaami almuqtadi wa cadam lmaanici maca qiyaami almuqtadi wa cadami almaanic shaygan marka nebigu wax baahidii waa joogtaa maanic hadda nebiga ka manciya inuu sameeyana lama haayo wax kale ugama tegin diin ahaan uga tegin nebiga sal ll ly slam bilmithaal waxaan kusoo qaadan karnaa aadaanka salaada ciidda oo kale rasuulka calayhi salatu slam waa ka tegay muqtadihii keeni lahay ma jire waa jire baahi waa loo qabayo dadka in salaada loogu yeero dad baa iska hurdi karo baahidii waa joogtay maanic nebiga u diidayna ma jirin inuu addimo idan marka waxa u diida waa diin un keliya marka nacam tadayun inuu uga tegay waa tarki marka oo tadayun nebiga uga tegay sala allahu alayh ali wasalam darti ayb haddaba marka taasi waxaa weeyaan iyadana maca qiyaami lmuqtadi cadam ilmacni sheikhu lislaam ibnu taymiya iqtidaa siraat ilmustaqiimka uga hadlaa saaxib lictisaam shaatibi waa ka hadlaa turuugtaas waxyaabahaas waana mas'ale aada iyo aada muhiim u ah mawlidka tusaale waa usoo qaadan karnaa ixtifaalka nebiga ixtifaalkiisa baahida loo qabo ay u sameeyaan dadku waa maxayna waa jacayl nebiga la jecelyaha soo maaha idan baahidaas waa jirta xilligii rasuulka sala allahu alayh waali wasalam ilaa nebiga oo la jeclaadaa waa iimaankay ka mid tahay meelna ugama baxsanaba idan marka muqtada shaygan laleeyahay anagu ixtifaalka dartiisaan u samaynaynaa ee maxabada nebiga ah waa joogtay xilligii nebiga baahina waa loo qabay wax ka manciyey marka iyadoo baahidii ay jirto haddana nebiga ixtifaal ma samaynin soo maaha ma samaynin wax maanica maa jira nebiga u diiday ma hayno annaga wax maanica u diiday qaar baa waxay ku leeyihiin asxaabta waxaa u diiday jihaaday ku mashquulsanaayeen oo hadda yaa nooga yaa nooga owleysnaan badan marka hadday ayagu jihaadkii ku mashquuleen hadda annaga maxaan uga tegaynaa marka nacam so innagaa uga ba-a ayaa haddeertaan yacni iyagii waxaa weeyaan dhulkii islaamka waaba u xoreysnaayba cala alaqal mogtaha haddaaba kasii daranba calaa kullin taas marka iyadu waxaa weeyaan maanicna ma jirin idan ka tegista nebiga uu ka tegaan alle ugu dhawaanayna annaga marka maadaama nebiga uu ka tegay annagana waa ku dayanaynaayo waan ka tegaynaa masaladan marka adilo fara badan ayaa loo keeni karaa imaamu shaaficina waxaa laga wariyey fatxulbaariga sida uu sheegayay kitaabuulxaj markuu ka hadlayo yacni labada rukni ee la taabanayo iyo kuwa aan la taabanaynin baabkaas wuxuu leeyahay markii mucaawiye iyo ibnu cabaas qiso dhexmartay baa bukhaari uu keenaya xadiidka oo waxaa weeyaan mucaawiya wuxuu tataabanayay arkaanta beytka dhan tiirarka ibnu cabaas baa ka celiyay marka waxau yidhi ha taabanin dhammaantood labadan dambe shaamiyeenka ha taabanin markaasuu wuxuu yidhi laysa fi lbeyti shay-un mahjuur nacam beytka dhexdiisa wax laga tegayaa male buu yidhi nacam ayb laysa fi lbeyti shay-un mahjuur saasuu yidhi markaasuu imaamu shaafici waxau yidhi nacam sax waayo beytka meel laga hijroonayo ma laha bal naduufu xawlahu isaga dhananba ku wada dawaafaynaa buu yidhi maba nacayno maba ka tegayno meelna kagama hijroonayno walaakin natabicu sunnata ficlan wa tarkan nacam laakiin sunnada nebigaan raacaynaa buu yidhi ficil ahaan iyo tarki ahaan hadda wuxuu isagu cadfay wax kale maana waa cadfu tafsiir oo kale la dhihi karaa ficilka dad badan uma haystaan tarkigu inuu ficilka soo gelayo oo shay adiga markaad ka tegaysad ficil aada samaynaysa inay tahay dad badan kuma baraarugsana marka in lagu baraarugo ayay u baahan tahay masaladaas iyada guud ahaan afcaasha rasuulka kutubaa laga qoray waxaa laga qoray abuu shama kitaab wuxuu leeyahay layra almuxaqaq fi afcaali rasuul sala allahu alayh ali wasalam waa matbuuc kitaabkaas wuxuu leeyahay sidaas la-eg ashqar in la yiraha mucaasira isaguna wuxuu leeyahay kitaab afcaal rasuul la yirahda oo buxuus ka fiican oo ku qoray wa ama sunatu sunada fa inahaa aqwaalu nabiyi sala allahu alayh ali wasalam weeyaan wa afcaaluhu afcaashiisa weeyaan afcaasha nebiga marka asal haddaysa jibilli iyo ahayn asal waxay ku tahay cibaado qofka dhahaya marka ficilkaa nebiga cibaado uma samaynin daliilaa laga rabaa qofka dhahaya ficilkaa nebigu khaas u ahay daliilkeen baa la dhahayaa ilaa laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana wa taqriiraatuhu weeyaan sunnada nebiga waxyaabihii ou qiray cala alaqwaali iyo alafcaali afcaashii ou qiray iyo aqwaashii ou qiray faalaxkaamu sharciyatu axkaamta sharciga loo nisbeeyey taaratan koltu ukhadu waa la qaataa min nasi alkitaabi waasunnah mar waxaa laga qaataa kitaabka iyo sunnada naskooda wa huwa allafdu naskiina waxaa weeyaan waa erey dhawaaq wa huwa allafdu waa erey alwaadixu cad alladii midkaas oo laa yaxtamilu aan aqbalaynin ilaa dalika almacnaa halkaas macno mooyaane naskaasaa la yidhaha buu ku yidhi wa taaratan kolna tu'khadu waa la qaataa min daahirihimaa baa laga qaataa kitaabka iyo sunnada daahirkooda yani waxaa weeye naska daahirka daahir ahaan baa loogaga qaataa kolna wa huwa daahirku maa weeyaan shay dalla oo tusay calaa daalika kaagaa tusay calaa wajhi alcumuumi allafdiyi calaa wajhi alcumuumi allafdiyi ku tusay cumuum lafdi ah wejkiis ku tusay aw ilmacnawiy ama cumuum macnawi ah kugu tusay ayb halkan marka waxa uu yidhi axkaamta sharciga kitaabka iyo sunnadaa laga qaataa kitaabka iyo sunnada marka laga qaato dalaalatu lalfaad waxa la yidhaahdo ka gelaya halkan lafdiga waxaa dhacaysa mar inuu nas yahay marna waa daahir marna wuxuu noqonayaa mujmal marna mu-awal buu noqonayaa mathalan nas waxaa la dhihi karaa marka uu nas noqonayo waa lafdiga hal macno keliya ay suuragal ku tahay macno labaad aan suuragalba ku ahayn waa nas waxaa loogu tilmaamay maxaa yaele waa waa waa shay waadixa lafdi waadixa oo hal macno keliya leh macno labaad aan ku xirnayn waxaa ka mid a ka alfaad alcadad oo kale cadadka oo kale sida qowluhu tacaala uu yihi tilka casharatun kaamilatun tilka casharatun cashara sagaalna ma ixtimaalayso kow iyo tobanna ma ixtimaalayso soo ma garan hal macno unbay ixtimaalaysaa wahaakada daahirna waxaa la yidhaahdaa maxtamala macnayeyni fiiri wixii laba macno ixtimaalo maca rujxaani axadihimaa iyadoo labada macno midkood ou raajix yahay shaygan laba macnaa suuragal ku ah laakiin labada macno mid baa raajix ah midka raajixaa lagu camal falayaa marka soo ma garanin mu-awalna waxaa la yidhaha shaygii laba macno u ixtimaalaa laakiin waxaa la qaadanayaa markan ixtimaalkii awal shalay daciifka ahaa ayaa laqala qaadanayaa liqariinatin qariino darteed xoojisa isaga soo ma garan mu-awala kaasna la yidhaha labadii macno macnihii daahirkaa laga tegayaa macno mu-awala la qaadanayaa sababka loo qaadanayana waxa ay tahay daahirkii ayaan suuragal ahayn in la qaato markaas ama yacni qariinaa jirto mu-awalku asaga marka waa kaasaa mujmalkuna waxaa weeyaan waa maxtamala macnayeyni aa wax laba macno iyo ka badan ixtimaalo maca tasaawi waa isla egyi mid mid ka raajixsan maleh shaygan hadduu dhowr macno ixtimaalo mid mid ka raajixsanna ounan jirin mujmalaa la yidhaha waa lagu bayaanina sharcigu laakiin shayga noocaas oo kalea kaaga tegi maayo haddii qur-aanku shay mujmala lagu sheego sunnadaa ku cadaynayso mathalan waa aqiimu salaa salaada ooga la yidha salaada maxay noqonaysaa marka ma meeqa salaadaa la tukanaa sidee loo tukanaa waa mujmal nabiga sunadiisa marka lagu cadaynaya waanzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim dalaalat lalfaad marka waa taasaa soo ma garanin taaratan waxau yihi kol tuuqadu waa la qaataa axkaamta sharciga fal axkaamu sharciyatu axkaamta sharciga loo nisbeeyey taaratan kol tuuqadu waa la qaataa min nas ilkitaabi wasunna kitaabka iyo sunnada naskoodaa laga qaataa nas maxaa waaye marka wahuwa lafdu waa lafdi alwaadixu cad aladi kaas oo laa yaxtamilu aynan aynan suuragal ku ahayn ilaa dalika almacnaa macnaha mooyaane wax kale aan lagu qaadi karin hal macno bis baa lagu qaadi karaa tilka casharatun kaamilatun taas oo kale weeyaan nacam wa taaratan kolla tuuqadu waa la qaataa min daahirihimaa min daahiri alkitaabi wasunna kitaabka sunnada daahirkooda ayaa laga qaataa oo erey yacni dalaaladiisu ay daahir tahay dalaala daahira maxaa waaye macno kale waa suuragal laakiin macnahaas waa laga xoog badan yahay macnaha xooga badan marka daahir baa la dhahayaa wa huwa maa shay weeyaan dalla tusay calaa dalika kaagaa tusay oo wuxuu tusay yani shayga kaas xukunkiibuu tusayaa calaa wajhi lcumuumi lman calaa wajhi alcumuumi allafdiyi erey ahaantiisa ay cumuum ku jiro ayuu kugu tusaya aw ilmacnawiyi ama cumuum macnawiya oo ku jiro ayuu wax kugu tusay macnaha daahirku waxaa weeyaan wuxuu ku leeya cumuum lafdiya ama cumuum macnawiya ku jira waa maxay shaygan mar haddii lagu yidhi laba macno iyo ka badan ayaa suurtagal ku ah haddii lagu yidhi cumuum waayo soo maaha dhowr waxyaabood buu ka dhexeeyaa shaygan cumuum ama lafdi baa ku jiro ama mid macnawi baa ku jiro laakiin hal mid ayaa raajix ka ah kaas daahir baa la yidhaha kaasaana in la qaataa ay waajib tahay markaas haddaan jirin yacni qariino looga tago oo midka daciifka loo qaadanayo ayb wa taaratan kolna nacam nacam wa taaratan kolna tuuqadu waa la qaataa xukunkii sharciga ahaa kitaabkii sunnadaa laga qaataa wa taaratan kolna tuuqadu waa la qaataa min almanduuqi manduuq baa laga qaataa manduuqi marna dalaaladu labay u kala baxdaa mar kale manduuq iyo mafhuum bay u kala baxdaa manduuqii buu kuu sheegayaayo wuxuu ku leeyahay wahuwa manduuqii maa shay weeyaan dalla tusay cala alxukmi xukunka tusay fii maxali nudqi ku tusay nudqiga booskiisa ku tusay yacnii sida nasku ugu dhawaaqay yacnii maxalkii yacnii nasku meeshii booskii ou nasku ugu dhawaaqay macnaha ou wixii wax kugu tuso manduuq baa la yidhaha nacam wa taaratan kolna tu'khadu waa la qaataa min almanduuqi manduuqi baa laga qaataa xukunka sharciga yacni manduuq baa laga qaataa manduuqna waa maxay wahuwa maa shay weeyaan dalla ku tusiyey cala alxukmi xukunka ku tusay fii maxalli nudqi meesha yacnii nudqiga yacni dhawaaqa dhexdiisa kugu tusay dhawaaqii dhexdiisii yuu kugu tusay manduuq marka haddaan si kale u macnayno ama si kale aan u qeexna waxaa weeyaan almanduuq waxaa weeyaan huwa almacna aladii qasadahu lmutakalimu billafdi asaalatan fiiri wa huwa almacnaa manduuq waxaa weeyaan waa macnaha aladii qasadahu lmutakalimu macnaha qofka mutakalimka uu ula qasdaayo bilafdi ereyga uu ku dhawaaqayo macnaha uu ula qasdaayo asaalatan asal ahaan uu ula qasdaayo manduuq la yidhaha hadal baad ku dhawaaqday dhawaaqaaga ayaana waxa shayga yani macnaha adiga aada u qasdaysa dhawaaqaaga ku dhex jiraa macnaha aad u qasdaysa dhawaaqaaga ku dhex jira in laga fahmo uma baahna in laga fahmo mafhuum uma baahna nacam ayb ay laa yatawaqafu fahmuhu min allafdi ilaa calaa mujaradi nudqi yacni lafdigan yacni qasadkiisa in la fahmaa dhawaaqaaga unbuu ku dhex jiraa wax kale maba ku xirna wax kale faker kale iyo faham kale maba u baahnaba soo ma garanin manduuq marka kaasaa la yidhaahdaa de mafhuum muxuu noqonaya marka cagsigiisuu noqonaya adiga wixii dhawaaqaagan qasadka adiga aada leedahay dhawaaqaaga ma laga fahmayo waxaan ujeeda dhawaaqaaga yacni kuma dhex jiro ee waa in laga fahmay u baahan tahay dhawaaqaaga marka manduuqii mafhuum saasay kala yihiin manduuqa iyo mafhuumku labadooda waxaa xoogan dabcan manduuqaa xoogan manduuq ayaa xoogan nacam ee marka manduuqii iyo mafhuumkii hadday sidaa tahay mafhuumka soo qabso ma manduuqa soo qabo laba u qeybsamaa manduuqa manduuq sariixa iyo manduuq oo hayru sariix ah manduuq sariixa iyo manduuq oo hayru sariixa manduuqa sariixa ah ayb manduuqa sariixa waxaa wuxuu u qeybsamaa laba isagana dalaalatu lmudaabaqa iyo dalaalatu tadamun waxaan oo dhan marka wuu sheeg sheegi doonaa in la fahmaa ka muhiimsan koosi manduuqa waxau u qaybsamaa sariix iyo hayru sariix bacdu lculamaa laakiin saa uma qaybiyaan manduuq oo hayru sariixa maba jiray leeyihin manduuqa hayru sariixa waa raraayan mafhuumkay dhexgeliyaan ayaga jul jullul usuuliyiin saas waayo sida maraaqiga uu tilmaamaya nacam marka manduuq sariix iyo hayru sariix annaga aan u qaybsanna sariixa waxaa la yidhaha laba dalaalaa soo gashay dalaalat lmudaabaqa iyo dalaalat tadamun dalaalaadka saddex waay dalaalat almudaabaqa dalaalat altadamun iyo dalaalat aliltizaam saddex dalaalaad jirta yacni ereyga markuu wax ku tusaayo saddex habba wax kugu tusaa marna mudaabaqou kugu tusaa mudaabaqa waxaa weeyaan ereygan macaanidiisii oo dhan markuu kugu wax kugu wax kugu tuso dalaalat lmudaabaqaa la yidhaha nacam macaanidiisi oo dhan markuu daboolo dalaalat lmudaabaqa wa mathalan alkhaaliq magacyada allaba soo qaada alkhaaliq magacaas wuxuu ku tusaa daatada alle waa ku tusaa daatada alle wou ku tusayaa sifatulkhalqina waa ku tusayaa soo maha marka aad alkhaaliq marka marka uu labadaas macno ku tuso dalaaladiisa dalaalatulmudaabaqa la yidhaha ereygan macaanidiisi dhan waa daboolay waa macnaheeda ma fahamte ereygu marka uu macaanidiisa juz kamida markuu ku tusana dalaalatu tadamun baa la yidhaha oo mathalan alkhaaliq marka uu ku tuso daato keligeed daatada alle keligeed markuu ku tusaayo ood saa u jeedid waxaa weeyaan wuxuu noqonayaa dalaaladiisu dalaalatu tadamun ama waxaa weyan ama tusaale kaleba sameeya waxay tahay albeyt baa tiri waxaadna ujeedaa saqafkan saqafka qeyb guriga kamida soo maaha shayga marka shayga marka juz asaga kamida shaygan marka juz asaga kamida oo ku tusaayo dalaaladiisu dalaalatu tadamun baa leedahay labadaas dalaalo nudqigay ku jiraan nudqiga dhawaaqay ku dhex jiraanba oo haddaan iraa hadda albeytu oo aan ka wado derbiga iyo albaabada iyo dariishadaha iyo saqafkaba markaas dalaaladiis waa dalaalatu mudaabaqa waayo waa beyt dhawaaqaygay ku dhex jiraan waxaas oo dhan markaan laakiin albeyt aan ku iraa macnuhuna uu yahay saqafka aan u jeedo dalaaladiisu dalaalatu tadamun juz ahaan wax kugu tusay kaas marka waa manduuq sariixa weeyaan manduuqa hayru sariixana dalaalatu ltizaam dalaalatu liltizaamka weeyaan dalaalatu liltizaamkuna marka waxay noqonaysaa ereygan maalan waxaa dhici karto inaan isaga dhanba loo qasdin macnaha macno aan loo qasdin inuu ereygii ku dhex jiro manduuq gayru sariixa la yidhaha maalan qowluhu tacaala oo kale uxilla lakum leylata siyaami arafatu ilaa nisaa'ikum waxaa la idiin xalaaleeyay habeenka soonka haweenkiina inaad u galmootaan habeen marka la yirina uxilla lakum leylata asiyaami la yidhi meeshaan yacni maqsuudka horta aayadda waxa ay tahay in qofku habeenkii haweentiisa uu jimaaci karo taas weyaan maqsuudkii asaalatan maqsuudka asaal ahaan la raba taas waay laakiin waxaa soo hoosgelaysa iyadana sidoo kale macno kale oo ah qofka isagoo junuba hadduu soo waaberiisto soonkiisa inuu ansaxayo maxaa yeele haddii habeen oo dhan jimaac loo ogolaaday aakhirka ugu dambeeya habeenka jimaac waa loo ogolaya soo maha haddii oo haweantii haweentiisii marka uu jimaaco muxuu soo waagu beryayaa marka isagoo janaaba isagoo uma beryi maayo idan waxaa laga qaadanaa naskan marka haddii laga qaato wuxuu ku tusayaa iltizaam ahaan wuxuu ku tusayaa marka in qofka junubka ay bannaan tahay inuu soo waaberiisto isagoo janaabo qabo soonkiisiina sidaas uu ugu ansaxay haddii uu niyeystay dalaalaadka noocaaso hadda nudqiga kuma dhex jirta dalaaladan si dadbanay laakiin usoo gelaysaa soo maha manduuq hayru sariixa weyaan marka waxaa ka mid a waxa shayga hadalku uunan toosi karin ilaa yacni in lasoo qadara mooyaane dalaaladaas aada ku fahmaysid waxaa weeyaan dalaalatu iltizaam waa si dadban waxaa u fahmaysid matalan xadiidkii dulyadayn oo kale nabiga sala allahu alayh waali wasalam wuxuu yidhi markii uu laba ragca ku salaamo noqsado dulyadayn uu yidhi qasurat isalaatu am nasiita salaaddii miyaa lasoo gaabiyo gaabatay mase waad ilowday kullu dalika lam yakun yiri waxaasoo dhanba maba ahan yiri ma dhicin yani waxaasoo dhan ma dhicin waa in wax lasoo qadaraa yacni say ila tahay in lasoo qadaro dalaaladaana wawa yani say ila tahayadaasna waxaa ku tusaaya siyaaqan maxaa yeele haddii aan lasoo qadarin de nebiga been mustaxiil ay ka tahay naam soo ma garanin marka say isaga la ahayd taasoo kale waxaasoo dhan marka waa manduuq hayru sariixay soo wada hoosgelayaan nacam ayb waxaa ka mid a maalan taasoo kale mid iyada asal ahaan loo qasda ayaa jirto mid asal ahaan loo qasdaa so ayaa jirto oo ah maalan xugunkii wasfi baa lagu xirayo xugunkan markii la sheegayo sifo ayaa lagu dhex sheegay sifadaasna qof kastoo caqli leh wuxuu fahmayaa haddaynan sifadaa jiri lahayn xugunkan inuunan jiri lahayn dalaalada noocaas oo kale iyadana waa dalaalatultizaamkay soo hoosgelaysaa oo waxay noqonaysaa bilmithaal wasaariqu wasaariqatu faqdacuu aydiyahumaa xugunku waa qadci gacangooyn waay faqdacuu aydiyahumaa gaant gacmahooda jar gacantooda jara marka qadciga oo xugunkan ah maxaa keenayna sariqadaa keentay wasaariqu wasaariqatu dalaaladaas la fahmayo waa manduuq hayru sariixa waa adu isku soo duduub waxaa weeyaan kitaabka iyo sunnada marna waxaa weeyaan waxaa wax looga qaataa hab manduuqa marna hab mafhuuma waxaanoo dhan marka dalaalaadkan saddexdaa sheekhuna si kookoobanba u sheegi doonaa laba dalaalatulmudaabaqa iyo waxyaabahaas u sheegi doonaa insha allahu tacaala ayb marka manduuqna waxaa weeyaan wixii xugunka ku tuso fii maxalli nudqina kugu tuso manduuqaa la yidhaha wixii qofkan qasadkiisa dhawaaqiisuuba ku jiraaba manduuq waa kaasoo kale aayaddan maalan qasadkeeda wuxuu ku jiraa dhawaaqeeduu ku dhex jiraa xadiidkan qasadkiisa dhawaaqiisuu ku dhex jiraa maxaa la yidhaha manduuq baa la dhahaa qasadkii dhawaaqii kuma dhex jiro in la fahmay u baahan tahay mafhuuma kaas la yidhaahdaa intaas un ku kala qaado waayahay mafhuumku laba nooc biso u qeybsamaa waa sahlan yihin mafhuumu lmuwaafaqa iyo mafhuumu lmukhaalafa mafhuumu lmuwaafaqa waxaa la yidhaahdaa mafhuum oo dhan waxa ka dhexeeya muxuu ahay qasadka inuunan ku dhex jirin nudqiga inuusan ku dhex jirin ayib shaygan marka laga aamusay oo aan nudqiga ku dhex jirin laba inbay mid tahay in uu yacni xugunka kii lagu hadlay manduuqii inuu xugunka ku waafaqaayo iyo inuu ku khilaafayo hadduu xukunka ku waafaqaayo manduuqa waxaa weeyaan mafhuumu lmuwaafaqa la yidhaha bilmithaal nudqigu muxuu sheega maalka agoonta inaan la cunin ina aladiina ya'kuluuna amwaala lyataamaa dulman inamaa yaakuluuna fii butuunihim naaran wasayaslawna saciira muxuu sheegay marka manduuqa muxuu sheegay manduuqii wuxuu tilmaamay cuntaduu sheegay cunis isticmaalka kale in maalkooda la gubo oo in maalkooda la isticmaaloo kale oo mathalan dhar ahaan loo xirto dhar baa laga qaatay waa la xirtay aayaddaa de dhar xirasho ma sheegin iyada ma og tahay laakiin waa ka aamustay laakiin waa laga fahmaa soo maaha mafhuumulmuwaafaqa la yidhaha muwaafaqa maxaa loo yidhi xukunka isku waafaqayaan sida cuntadu ay xaaraam u ahayd ayaa xirashadiina xaaraam ay u noqoneen mafhuumulmuwaafaqa la yidhaha muwaafaqadii marka waxay u kala baxaysaa mid xukunka kula siman tan iyo mid xukunka kagaba owleysanba oo inay kaga owleysan tahay maxaa ka mid a falaa taqul lahumaa uffin oo kale waalidkii uf ha dhihin baa lagu yidhi uf ha dhihin manduuqaa kuu sheegay inaa garaacda ka waran darbi ma bannaan yahay ma bannaana maxaa lagu fahmay isaga darbiga iyo garaacista maadaam hadii haddii manduuqii ou haddii manduuqii ou reebay oo uu diiday waalidkii uf in la yidhaahdo diidmada waxaa kaga sii haboon soomaha in la garaaco mafhuumulmuwaafaqa labadaa u kala baxaa musaawi iyo waxaa la kala yidhahdaa iyo owle musaawi iyo owlaa la yidhahda mathalan maalka agoonta yaa la cunin manduuq waayo mafhuum musaawi ah muxuu noqonayaa dharkooda in la xirto in la gubo maalkoodana muxuu noqonayaa owlow noqonayaa ila gubistaa kasii daran soo maha waa kaa maraa mafhuumkii labaan uqaybina fiiri muwaafaqa iyo mukhaalafa muwaafaqadii baan laba usii qaybina musaawi iyo owla mafhuumulmuwaafaqahuna manduuqii buu la siman yahay yani waxaan ujeeda mafhuumulmuwaafaqaha xagga xukunka manduuqiibuu waafaqsan yahay ma khilaafsana laakiin waxaa u qeybsami karaa mid muwaafaqada kula siman iyo mid muwaafaqada kagaba sii haboonba mafhuumulmukhaalafaha isagana waxaa weeyaan xukunkii manduuqa la siiyey mid ka duwanoo cagsi ah baa la siinaya mathalan qowluhu tacaala alla uu yidhi oo kale ويسألونك عن المحيض قل هو أdى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهنa ha u dhowaaninina xatىa yطhurna ilaa ay ka daahir noqdaan ilaa ay ka daahir noqdaan ha u dhowaaninina mafhum manduuqi waa kaas haweenka ha u teginina ilaa ay daahir ka noqdaan mafhuum mukhaalafuhu marka muxuu noqonayaa ha u tegi xukunkii hore haddii layska reebay in loo tago ilaa ay ka daahir noqdaan markay daahir noqdaan in loo tegi karo saasoo kale mafhuum lmukhaalafaha yani waxaa weya manduuqa xukunkii la siiyey xukun ka duwan ayuu yeelanayaa ama uu qaadanayaa badanaana dalaalada hadday wasfi iyo wax noocaas oo kale ku xiran tahay ayaa sidaasoo kale loo sheegaa waayahay oo mathalan waxaan ujeeda waxaa kaloo tusaale usoo qaadan kartaa wain kuna ulaati xamlin faanfiquu calayhina hadday haweenkii yihiin kuwa uur leh wasfi waay mujeedaa uurka nafaqeeya maxaa meeshaas marka laga fahma mafhuumulmukhaalafaha muxuu noqonayaa haddaynan uur lahayn inaan la nafaqaynayn wa antum caakifuuna fi lmasaajidi idinkoo masaajidda ku negi ah fi lmasaajidi masaajiddaa lagu ictikaafaa yacni maxaa laga qaadanayaa masaajid haddaan yani fii gayri lmasaajid inaan lagu ictikaafaynin laba xukunku marka waa ku kala duwan yihin manduuqa iyo mafhuumka mafhuumku marka mafhuumulmukhaalafaha iyo manduuqa xukunku waa ku kala duwan yihiin mafhuumulmuwaafaqa iyo manduuqna xukunku waa isku wada waa isku wada mid waa isku waafaqsan muwaafaqada waxay ka imaaneysaa xagga xukunka ayb saasay kugale waxau yidhi wataaratan kolna tu'khadu waa la qaataa min almanduuqi baa laga qaataa wahuwa manduuquna maa shay weeyaan dalla cala alxukmi xukunka tusay fii maxali nudqi nudqiga dhexdiisana maxalkiisa dhexdiisa ku tusay wataaratan kolna tu'khadu waa la qaataa dalaaladii min almafhuumi baa laga qaataa mafhuum wahuwa mafhuumkuna maa shay weeyaan dalla cala alxukmi xukunka tusay bimafhuumi muwaafaqatin ku tusay mafhuumu muwaafaqa ku tusay yani mafhuumu muwaafaqa waxaa weeyaan manduuqiibaa waxaa laga marka shaygan nui dalaaladani waxaan la fahmay nudqiga kuma dhex jirto waa laga fahmay laakiin muwaafaqana saasaa mafhuum loo yidhi muwaafaqana maxaa loogu bixiyey waxay waafaqsan tahay xukunkii manduuqa tusaalaheeda in aladiina yakuluuna amwaala lyataama dulman inamaa yakuluuna fii butuunihim naaran waa nudqigu wuxuu sheegay cuntadii dharkoodii oo la xirtaana marka waa la mid oo xagga xukunka waa ku waafaqayaa can ariiqi lmafhuumuuna ku yimid can ariiqi lmanduuq kuma imaanin waayahay isagii marka laba usii qaybsamo yacni owla iyo musaawi tii hadda aan mithaalina waa musaawi owlahana muxuu noqonaa in la gubaba maalkii nax wax kale ma aha waa kaas marka wahuwa mafhuumkuna maa shay weeyaan dalla cala alxukmi xukunka tusay bimafhuumi muwaafaqatin muwaafaqad mafhuumkeed ku tusay in kaana haddii uu yahay musaawiyan mid la siman lilmanduuqi manduuqa la siman aw amase owlaa minhu hadduu manduuqii xukunka kagaba owleysan yahay labadan waa mithaaline musaawigii iyo owlihii waay magacyo kalena waa leeyihiinoo musaawiga iyo owlaha musaawiga laxnulkhiaab baa la yidhaha owlahana waxaa la yidhaha faxwa alkhiaab laxnu lkhiaab musaawigaa la yidhaha owlahana faxwa alkhiaab ayaa la yidhaahdaa aw amase bimafhuumi bimafhuumi lmukhaalafati mukhaalafada mafhuumkeeda kugu tusay hadda muwaafaqo ma aha mafhuumu lmukhaalafa maxaa la yidhaha naskan manduuqi baa wax laga fahmay xagga xukunka laakiin manduuqi baa khilaafsan yahay isaga cagsi waay nacam wa antum caakifuuna fi lmasaajid manduuqi maxaa laga fahmay masaajidda in lagu ictikaafo manduuqii muxuu sheegayaa in masaajidii lagu ictikaafo maxaa laga fahmay marka meeshaas meelaan masaajid ahayn inaan lagu ictikaafaynin waa laba xugun oo kala duwan ictikaaf iyo ictikaaf la-aan waa kaas marka wahuwa wuxuu yihi o amase bimafhuumi lmukhaalafati mafhuumi lmukhaalafa idaa khaalafa hadduu khilaafo almanduuqa manduuqa fii xukmihi xukunkiisa hadduu ku khilaafo likowni lmanduuqi manduuqi ahaanshadiisa muxuu ugu khilaafayaa likowni lmanduuqi manduuqi ahaanshadiisa wusifa in la sifeeyey biwasfin wasfi ow amase shurida la shardiyey fiihi isaga dhexdiisa shardun shardi baa la shardiyey idaa takhalafa dalika alwasfu wasfigaas haddii la waayo ou dib maro aw shardu ama shardigii ou dib maroo la waayo takhalafa alxukmu xukunkii waa la weynayaa isagana yacni waxaa weeya shaygan baa wasfi lagu xiray sifo sifadii haddii la waayo xukunkii waa la weynayaa soo maha wasaariqu wasaariqatu faqdacuu aydiyahumaa xukunkii waa gacangoyn wasfigiina waa maxay tuugnimo haddii tuugnimo la helo manduuqii muxuu sheegay gacantii in la goynayo mafhuumulmukhaalafa muxuu noqonaya haddii wasfiga la waayo maxaa dhacaya inaan gacan la goynaynin intaas waa marka na oo waxaa laleeyahay marka wasaariqu mafhuumkan waxaa wasfigan waxaa laga fahmayaa marka cagsigiisa xukunka inuu cagsi usii noqonayo isaguna ayb mafhuumulmukhaalafau marka intaasuu ujeedaa aya idaa idaa takhalafa dalika alwasfu wasfigaa hadduu ka yacni uu dib maro aw shardu ama shardiga takhalafa alxukmu xukunkii uu dib marayo wdalaalatu dalaalada min alkitaabi wasunati kitaabka iyo sunnada xaggiisa ka ahaanayso halaathatu aqsaamin saddex qaybood weeyaan dalaalatu mudaabaqatin dalaalatu mudaabaqa idaa dabaqna lafda lafdiga haddaan ku daboolno ereyga calaa jamiici lmacnaa macnaha dhammaantiis aan ku daboolno albeyt waa lafdigii waxaan ku dabooleynaa kullu macna albeyt oo dhan albeyt gurigaanoo kaamilaan ujeednaa macaanidii gurinimo oo dhan markay ku dhan tahay dalaalatu mudaabaqa la yidhahda wa dalaalatu tadamunin weeyaan ida istadlalnaa haddaan daliishanna bilafdi ereyga beyt ayaan daliishanay calaa bacdi macnaahu macaanidiisa qaar kamidaan u daliishanay oo saqafkii ancam kelmadii lafdigii albeyt ahaa baan macnihiisii macaanidiisii qeyb kamida ayaanu u daliishanay dalaalatu tadamun baa layidhaha labadan marka waa maxay manduuqay kamid yihiin manduuq oo sariix ah weeyaan weliba wa dalaalatu iltizaamin iyo dalaalatu liltizaam goorma goormay dhacaysaa ida istadlalnaa haddaanu daliishano bilafdi lkitaabi wasunnati kitaabka iyo sunnada lafdigooda wa macnaahumaa iyo macaanidooda calaa tawaabici dalika kuwaas wax raacsan wa mutamimaatihi iyo dhammaystiradiisa wa shuruudihi iyo shuruudiisa shaygii shuruudiisii haddaan u daliishan lafdigii shaygan shuruudiisa haddaan u daliishano dalaalatu iltizaam bau noqonay marka dalaalatu iltizaam shaygii wax ka baxsan ayay ku saabsan tahay maalan alkhaaliq oo kale ayaan waxaan u daliishanaynaa alle inuu qudro leeyahay oo kale ama sifatu alkhaaliq oo kale daata iyo sifatu lkhalqi bay tusaysay markaasaan waxaan u daliishanaynaa mathalan yani alcilm oo kale waxaadka wax abuura maxaa laga fahma maxaa la garana maxay keenaysaana yani waxaa ka laazima hadduu khaaliq yahay inuu wax yaqaanana caliim inuu yahay soo ma garan laakiin luzuumku wax ka baxsan waa shayga soo ma garanin waa iska mithaal u nacam ayb wamaa laa yatimu dalika waxaanu dhamaystirmaynin wamaa laa yatimu wuxuuna dhamaystirmaynin dalika almaxkuumu shaygaa la xukumay fiihi dhexdiisa aw ilmukhbaru canhu ama xaggiisa laga khabray ilaa bihi isaga mooyaane wax kale uuna ku dhamaystirmaynin markaan ka daliishana ayaa la yidhaahdaa casharka dambena in sha allahu tacala waa ku yar faahfaahin doonaa wabillahi towfiiq wsala allah wslam calaa nabiyina mxamed wcala alihi saxbi slm